deegaanka buulo bartiro oo dhacaduleedka waqooyiga magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose islamarkaana ka mid ah deegaanada dibwadejinta loogu sameeyey boqolaal qoys oo barakacyaala ayaa waxaa xilligan ka jira baahiyo kala duwan oo dhanka adeegyada asaasiga haddaba dadka deegaanka ayaa wajahaya xaalad nolol xumo aada u daran haddaba guddoomiyaha buulo bartira ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee deegaanka isagoona sheegay in deegaanka ay ka jirto xaaladda xaaladaha bini aadamka asaasiga u ahayna haysan dadkan deegaanka degani wixii un wada hadal ahay iyo marxaladaha halkan yaallayna si guud aan ugu warbixinay hore iyaga ugu warbixinay meeshaan waxaa ka jira baahayaad fara badanaa ka jira oo dadkii halkan la soo deji ka dhiman sida maxay ahayd biyahoo kala waa dadkii waa iska qaxooti oo biyaha macnaha biyo ku filan waa yaallaan laakiin waktiga ku yar adagoo dadka dhaqaale ma haystaan shaqana ma hayaan ma agoodaan biyihii inay mar walbaba gataan waxaa jira wadala-aan fara badanaa jirta wadooyinka waa la master blamkoodii waa la hagaajiyey laakiin inaan la bixiyo jaay lagu shubay rabaan dhulka iskaadab leh oo roob iyo waxbaa soo dharowo roobasha haddii la gaara dee isu socodkii dadka xumaanaya waxaa kaloo jira waxay u badan tahay magaalada mugdi bay u badan tahay oo leerkaa ku yar oo in leerashaa la helo waa loo baahan yahay waxaa kalena si fadhi aan u wada hadalnay nimankaan oo rabood ahana u siiyey